أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waa toddobada ramadaan kun afar boqol afartan iyo lix hijri ku soo dhowaada qodobada warkeena duurnimo ugu door karoon dagaallo culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta gaadiid iyo maxaabiisna looga qabtay ayaa maanta ka dhacay duleedka deegaan hoostaga degmada aadayabaal ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe kataa'ib al-ikhbaariya ayaa baahisay sawirada la wareegitaanka mujaahidiinta ee deegaanka warciise ee hoostaga degmada jowhar ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ra-iisul wasaarihii hore ee murtadiinta ayaa mugdigeliyey jiritaanka kooxda riddada isagoo dhanka kalena walaac ka muujiyey howlgallada mujaahidiinta maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareer ah dad shacaba ugu rasaasiyey gudaha degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose wilaayada galgaduud ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiina kuwaasoo ka soo baxay safka murtadiinta munaasabad lagu sagootinayay arday dhammaysatay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada buulafulay ee wilaayada islaamiga baay
والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي intaasi waxay ahaayeen qodobadii warkeena duurnimo ugu door karoonaa haatanna isagoo faahfaahsan dagaallo culus oo lagu jebiyey maleeshiyaadka murtadiinta gaadiid iyo maxaabiisna looga qabtay ayaa maanta ka dhacay duleedka degmada aadayabaal ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya ismaaciil salaad guuleyd aad baad u mahadsan tahay walaalka n maantay dagaallo u dhexeeyey ciidanka mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa waxay ka dhaceen duleedka deegaanka boos hareeri ee hoos tagta degmada aadan yabaal ee wilaayada shabeellada dhexe n dagaalada ayaa ahaa kuwo aad u xoogan allah fadligiis ciidanka mujaahidiinta waxaa u suurta gashay intii ay dagaaladaas socdeen inay jebiyaan maleeshiyaadkii murtadiinta halkaasina khasaaro xoogan lagu gaarsiiyo saraakiisha mujaahidiinta oo aan ula xiriirnay waxay noo sheegeen inuu jiro dhimasho iyo dhaawac fara badan oo murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka boos hareeri sidoo kale waxaa jira maxaabiis murtadiin ah oo ciidanka mujaahidiintu ay gacanta ku qabteen intii uu dagaalku socday sidoo kale saraakiisha mujaahidiintu waxay noo sheegeen in dagaalkii maanta lagu qaniimaystay laba gaari oo mid ka mida uu yahay gaari nooca zuugga ah halka gaariga labaadna uu ahaa gaari nooca hartoobta ah mid ka mid a gaadiidkaasi gaar ahaan gaariga zuugga ah waxaa lahaa oo si gaara u lahaa sida saraakiisha mujaahidiintu noo sheegeen murtadka lagu magacaabo sane cabdille oo ka mid ah saraakiisha maleeshiyaadka riddada gaarigan waxaa la tilmaamayaa in ay si gaar ah ay u saarnaayeen ilaalada gaarka ah ee sane cabdulle isagana uu lahaa allah fadligiis mujaahidiinta ayaa maanta waxa ay ku qaniimaysteen dagaalkii maanta ka dhacay duleedka deegaanka boos hareeri tirada rasmiga ee khasaaraha murtadiinta ee dhimashada iyo dhaawaca ku gaaray dagaalkii maanta ilaa iyo haatan lama helin balse waxaa la tilmaamayaa in meydad ay murtadiinta uga careen goobta dagaalka oo hadda ay ku sugan yihiin ciidanka mujaahidiinta insha allahu tacaala wixii faahfaahinaa oo kusoo kordha dagaaladaasi iyo khasaaraha cadowga gaarana waxaan kusoo gudbin doonaa wararkeenna soo socda insha allahu tacaala kataa'ib al-ikhbaariya ayaa baahisay sawirada la wareegitaanka mujaahidiinta deegaanka warciisa ee hoostaga degmada jowhar faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya xasan cabdiraxmaan abu xasaan iyadoo maalmihii ugu dambeeyey dhagaha dadka muslimiinta ay ku soo dhacayeen bishaaraad kala duwan oo ku aadan in ciidamada mujaahidiintu ay hanteen oo ay gacanta ku dhigeen degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe ayay markan kataa'ib al-ikhbaariya baahisay sawirada deegaankii ciidamada mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen ee warciise oo qiyaas ahaan shan iyo labaatan kilomitir u jiro magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe sawiradan waxaa ka muuqanaya guusha mujaahidiintu ay gaareen waxaa la arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo gudaha u galaya deegaanka waxaa sidoo kale sawirada lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo dhammaan deegaanka oo dhan la wareegay isla markaana si weyn kaga muuqanaya dhammaan deegaanka oo dhan sawiradan oo ah kuwo aad u qurux badan waxaa sidoo kale lagu arkayaa dadka deegaanka oo sawirada ka dhex muuqanaya kuwaasoo farxad daraaddeed isugu soo baxay deegaankan war ciise wuxuu ka mid ahaa deegaanadii dhowaan gacanta u galay ciidamada mujaahidiinta kadib markii ay isaga baqa carareen maleeshiyaadkii murtadiinta ee deegaankan ku sugnaa markii ay soo wajahday cabsi iyo qalqal xooggan oo ay dareemeen kadib markii ay ciidamada mujaahidiinta soo kulaaleen deegaankaas ugu dambeenna ciidamada mujaahidiinta ayaa gacanta ku dhigay deegaanka oo dhan iyagoo hantay si buuxdana oola wareegay sawiradan ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya ee laga soo saaray deegaanka warciisa iyo sida ciidamada mujaahidiintu ay ula wareegeen ayaa farxad geliyay quluubta ummadda muslimiinta ee lagu soo xadgudbay diintooda dalkooda iyo sharaftooda intaba waxaana deegaankan uu ku biirayaa deegaano mujaahidiintu ay dagaal kula wareegeen iyo kuwo kale oo sidan oo kale cadowga ay kaga baqa carareen kadib markii ay maqleen inay ku soo wajahan yihiin geesyada towxiidka ee ka howlgalaya wilaayada shabeellaha dhexe ra-iisul wasaarihii hore ee murtadiinta ayaa mugdi geliyey jiritaanka kooxda riddada isagoona dhanka kale walaac ka muujiyay howlgallada mujaahidiinta faahfaahinta warkaasi waxa ay noo soo jeedinayaa abushayba xilli ay ciidamada mujaahidiintu taqadum ballaaran ku samaynayaana deegaano iyo degmooyin ka tirsan wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayay mas-uuliyiin ka tirsan kooxda riddada waxay qoobgariir ka muujinayaan isfidinta mujaahidiinta maxamed xuseen rooble oo ra-iisul wasaarihii hore ee kooxdii riddada ahaa ayaa shir jaraayad oo uu ku qabtay magaalada muqdisho ku sheegay in xalado adag ay ku soo kordheen kooxda riddada isagoo ula jeeda guulaha ay mujaahidiintu ka gaareen saaxaadka dagaalka murtad rooble ayaa saadaaliyey in haddii xaaladdu ay sidan sii ahaato ay xildhibaanada golaha dawaaqidda khatar ku geli doonaan magaalada muqdisho xaalad adag oo dalka ku jiraa qof kastoo soomaali ah oo halkan fadhiya qof maqanba waa uu ogyahay dalka dagaal adag ayuu ku jiraa oo ah dagaalka al-shabaab ka socdaan hirshabeelle iyo gobolladan kaleo hadda laga cabsi qaba inay ka bilowdaan yaa xukumaynaa dhammaanteen amiin jes waan weydiinaya halkuu ka hadli doonaa hadday shabaab halkaan soo galaan meel laga hadli doono ma lahan ciidamada mujaahidiinta ayaa isbuucyadii lasoo dhaafay dib ula wareegay degmooyin ay ka mid yihiin biyacadde iyo ceelbaraf kadib markii araxda laga jebiyey maleeshiyaadkii murtadiinta ee caratuurka u ahaa saliibiyiinta saraakiil ka tirsan kooxda riddada ayaa maalmo ka hor xaqiijiyey in taliyaal hurin iyo boqolaal maleeshiyaad ah ay isaga firaxdeen shabeellada dhexe islamarkaana ay u babac dhigi waayeen gulufka mujaahidiinta
maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareer ah dad shacaba ugu rasaasiyey gudaha degmada afgooye wilaayada islaamiga shabeellada hoose casaam carafaad ayaa inoo faahfaahinaya warbixintaasi boqolaal shacab oo ka mid a dadka ku dhaqan degmada afgooye ayaa isku soo bax looga soo horjeeda maamulka herdada ee degmadaas waxa ay ku dhigeen xaafadaha ay ka kooban tahay afgooye dadkan ayaa ka cabanaya lacago baad oo xaddhaaf ah oo maamulka herdada ee degmada afgooye uu kusoo rogay bulshada ku dhaqan degmadaas intay socdeen banaanbaxyadaasi ayaa dadkii dibadbaxayay waxaa rasaasayey maleeshiyaadka herdada waxaana rasaastaasi ku dhintay hal qof oo shacab ah halka qof kalena uu ku dhaawacmay mid ka mid a dadka degmada afgooye ayaa ka hadlay dhibaatada ay kala kulmeen maamulka herdada ee degmadaas anigoo ah axmed maxamed cabdin ku nool gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada af waxaan ka cilaamahaya inay naga joojiyaan dhibaatada ay ku hayaan degmada afgooye haddii aan nahay shacabka degmada afgooye waxaan la kulan lacag meel ay u socoteen jir ee degmada biyaheeda iyo wasaqdeeda iyo qashinkeeda aan waxna haysana jir
maamulada ridada ee ka dhisan qaar ka mid a gobolada dalka ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay si kordhiyey lacagaha baada ay ka qaadayaan shacabka ku dhaqan deegaanadaas taasoo ay sii dheertay dilkay u geysteen bulshada
wilaayada islaamiga galguduud ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah kuwaas oo ka soo baxay safka murtadiinta cabdiraxiin sheekh cali ayaa inoo faahfaahinaya
daahir xasan warsame oo muddo shan sano ah ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta iyo cabdiraxmaan cali cadde ka tirsanaa maleeshiyaadka macuusleyda murtadiinta waxay iyagoo toobadkeenayaala isu soo dhiibeen wilaayada islaamiga ee galguduud waxaana lagu soo bandhigay magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galguduud labadan askari oo taa'ibiinta ayaa markii towxiidka loo qabtay kadib waxay la kulmeen idaacadda islaamiga al andalus waxayna xuseen in dhibaato xooggan ay haysato maleeshiyaadka murtadiinta ee ka soo baxeen sabkooda waxayna baaq toobadkeena u direen murtadiinta magacaygu ah daahir xasan warsame anigu shacabaa iska waxaan ku biiray ciidanka ridada ciidanka booliiska gaar ahaan birmid shan sano camal aan kamid ahaa muqdisho gaar ahaan degmada daarsalaan qaabkaan u biiray waxaa u tashkiilishay ninkaas layidhaha cabdire taliyaha daarsalaan se ninkaas aa u tashkiiliyey inaan micnaha aa iyaga aa kamid noqdo wax ma aan ahayn ciyaal xaafada iska aha maadaama si iska raacay haynta hor maalmo isla socday koorsaas ugu daray koorsaasna aa uga soo baxay adiga shan iyo toban cisho camal aan kasoo qaatay shan iyo tobanna meesha magaceyga oo jiray asigaa la socday kabacdiina asigaa isku dhacnay koorta tabarwa iskuol bulsi saas waxaa noo tababaray adiga oo gaardiska iyo xanalbatugtoonada xasbisan noo soo baranay shan iyo toban beri ku jiro ilaalooyinka wasaaradooyinka markii inkaas soo tegey waxaa ka dambeeyey waxaan ku biirnay wasaaradaha taliska oo ah cagdhiig wasaaradda waxbarashada markii horena horta waxay qaadeen ciyaalnimo iyo caruurnimo ay qaadeen macnaha iyo ninkaas uu tashkiiliyey haddaan weyn aan noqdo macnaha raggaas diin xumada ay ku dhaqmayaan waa ubegi waa markaas dhaqankooda maana ogeyn oo iyaga maana dhexgelin shacba ahaa magacayga cabdiraxmaan calaadaa layidha waxaan ka imiday ciidanka macawisleyda gaaladan ka imid ugu hore waxaan qaban jiray macawisleydan ka mid ahay nin cabdiqaadir cali bugre layidhaha isoo tashkiiliyey wuxuu yiri ninka layidhaaho waddankeenaan difaacaynaa mihiyaan midnay mootee balaayaan u wada jiray saadkay walaxaan u qaadqaada jiray ugu dambe inayna waama wax diina ah lanaan arkay eeahayaa isoo hanuunshay waa ka tega xamraan ka aada ciidanka dhan waxaan badarka iyaan usoo qaada jiray iyo taliyayaasha mugay beledka raboodan iyaan u qaada jiray wallaahina aniga xabad layma sii jirin teeda kaleeto wadankaaga difaacahee aqli saasahoo maskaxo laygu shuba u ahay inana maha difaac alin diinna aalin waxa la qabaana ay baadal yihiin haddaan ogaadana waaba ka tegaba wallahi nin shaydaana egatan dhashay nafka shaydaana xiriiri ilaahay had jidka islaamka way soo toosiyey way fahansiiyey inay qalad ku joogaanaan arkay inaan diin wadinaan arkay inaan walaayada isku dhiibo ilaahay dartii aan ninka leera u tooba keeno aan go'aansaday wilaayaadka islaamiga waxaa si joogtaha u soo gaara maleeshiyaadka taa'ibiinta ah ee ka soo baxaya safka murtadiinta kuna soo biiraya safka muslimiinta munaasabad lagu sagootinayey arday dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada buulafulay ee wilaaya islaamiga bay xasan cabdiraxmaan abo xasaan ayaa mar kale inoo soo jeedinaya munaasabad dhowaan ka dhacday masjidka jaamaca ee degmada buulafulay ayaa shahaadooyin iyo abaalmarino dhiirigelina lagu siiyey ku dhowaad boqol ka mida gabdhaha muslimaadka ee dhigta qaar ka mida madaarista waxbarasho ee ka furan degmada buulafulay ardaydan gabdhaha ah oo tiradoodu ay gaaraysa ilaa siddeetan gabdhood ayaa isugu jiray maamooyin da-ah iyo gabdho yaryar waxayna ka socdeen lix madaraso oo gabdhuhu ay wax ku bartaan waxay gabdhahan muslimaadka ah si gaara uga qalinjibiyeen qorista iyo akhriska munaasabadii gabdhahan lagu soo bandhigayay waxaa ka soo qaybgalay culummo waalidiin ganacsato nuqabo abwaano iyo marti sharaf kale kuwaasoo aad ugu farxay in indhahoodu ay qabtaan ku dhowaad boqol gabdhood oo qalanjibiyey shahaadana la siinayo ugu horreyn waxaa munaasabadda kelimo tawciye ah ka jeediyey sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culummada wilaayaadka islaamiga kana mid ahaa culummadii xafladda lagu casuumay
maanta waxaan joognaa maraakiistii gabdhaha beledka ku yaalay ay shareecada islaamka ku baranayeen aqoonta islaamka ay ku kororsanayeen ee muddo u soo socotay maanta gabdhihii inay soo dhammaysteen oo heer iyo darajo ka gaareen maanta nicmadaas in laga shukriyo oo la soo bandhigo iyagana lagu sagootiyo oo lagu qiimeeyo dadka kaleetana lagu baraarujiyo ay maraysaa halkaa boorka waxaa ku dhigan ilaa lix markas baa ku qoran oo runtii wax lagu faraxo oo ilaahay lagu shukriya ay tahay ilaa lix markas oo gabdho ay ka soo qalanjibiyeen oo cilmi ku barteen oo aqoontooda ay ku kortay oo ku barbaartay oo ay ku qaangaadhay baa halkaasi boorka nooga qoran
naqiib ibraahim cali nuur shaacirulislaam guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga oo isagana dhankiisa ka hadlay munaasabadda ayaa ku baaqay in la dardargeliyo waxbarashada jiilka soo korayo kuwaas oo ah mustaqbalka dalkan waxaan sii adkaynaynaa kusii dardaarmaynaa haddaan nahay odayaasha aniga oo ku hadlaya nuqabada guud ee ku dhaqanka shareecada islaamka walaayaadka waxaan leeyahay marka carruurteena iyo dadkeena inaan waxbarno weliba jiilka cusub in lagu dadaalo ilaahay subxaanahu wa tacaala qowlkiisa wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara waxaa looga ilaalin karaa marka qofka diintiisa haddii la baro adiga kaagama baahna inaad ilaaliso asagaa is ilaalinayo laakiin qof aan wax la barin haddee inaad gacanta maalin walba hayso moogi isma ilaalin karo marka laga taga farta iyo akhriska ay gabdhahan ka qalinjibiyeen waxay sidoo kale gabdhuhu baranayeen cilmiga sharciga oo meel heer sare ay ka gaareen sida ka muuqatay bandhig ay gabdhuhu sameeyeen intii munaasabaddu ay socotay
باب من العلم يحفظه الرجل لصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول قال الشاعر تصبر على مر جفا من معلم فإن رسوب العلم في نصراته ومن لم يذق ذل التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته ومن فاته التعلم وقت شبابه تكبر عليه أربعا لوفاته وذات الفتى والله بالعلم والتقى إذا لم يكونا لا اعتبار لذاته dhammaan gabdhihii qalinjibiyey ayaa la wada siiyey shahaadooyin iyo abaalmarino kale oo qaali ah kuwaasoo caddeynaya in gabdhahan si saxa ay u barteen oo ay ka qalinjibiyeen akhriska iyo farta ugu dambeyn waxaa munaasabadda ka hadlay oo soo gebagabeeyey waaliga wilaayada islaamiga ee baay sheekh xamsa abujacfar isagoona faahfaahin ka bixiya gabdhaha qalinjibiyey iyo tiradooda gabdhaha sagaara may laha halii'an lakum wajazaakuna allahu khayra ilaahay abaalkii badiyo ma in maleeyaya siyeetun gabdhood oo dumar waweyn gabdho waweyn oo xasas ay weliba badan aanu yareerka jaran laakiin dad waweyn oo owlaad iyo cuntadiio raashinsho nadaafadiyo dhiifdo iyo imtixaanaadoo dhan qoorta in suruyin oo siyeetun qofe ini maybwaha uu midnimadii ka dulqaadado waayaan oo ka adkaysado waayaan oo anbahan nuurulcilm والبرشان دقاقا علمك يو افتيشي امبحان قضيدا سنسك هلقام يوم واحد الشهادة لوذا قدوسي ما يبواها قول قبلها انقار اول إلهي سبحانه وتعالى شخصي
maalmo ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale wilaayada islaamiga ee baay ay u soo bandhigtay arday isugu jiray wiilal iyo gabdho aadna u da'yaraa islamarkaana ka qalinjibiyey farta iyo akhriska kuwaasoo la siiyey abaalmarino iyo hadiyado kale oo qaali ah oo ay guddoonsiisay wilaayada islaamiga ee baay guud ahaan warkeeni duhurnimo intaa ayaynu kusoo gebagabaynaynaa insha allah intaan warkan lamida kaga kulmeyno waxaa idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu